dhegaystayaal mar kale barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan waxaan idinku maqashiinayaa qoys iyagoon ogayn gurigooda loogu keenay qori nooca dagaalka ah oo aan fariir ka qaaday sheekadii taxanaha ahayd ee abaalmarin jacayl iyo sidoo kale fanaanka axmed zaki oo caawana leh banaadir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcade berihii afkooya iyo allooya bidhansada bay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga heestaasina waxa ay qayb ka tahay waraysigaan la yeeshay fanaanka axmed zaki qaybtan caawa idinka maqashiinayo waxa uu sidoo kale fanaanka inoo hayaa qoys deggan magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa waxa ay ama kaag iyo yaab ka qaadeen markii albaabka lagu soo garaacay oo loo dhiibay kartoon weyn oo uu ku jiro qori nooca dagaalka ah nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka igala qaybgalaya caawa oo sheekadana gunteeda soo ogaaday nuurow qoyskan maxaa qoriga loogu keenay iyagoon ogeyn waa mahadsan taha caasho caasha waxaa lagu jiraa bisha december gaar ahaan gebagabadeeda marka dalalka galbeedka waxaa jirta dadka masiixiga ah in ay u diyaar garoobayaan ciidda kristaanka iyo sanadka cusub marka hadiyooyin badan ayaa la isweydaarsadaa oo ay dadkan isweydaarsadaan marka qoys degan magaalada new york ayaa waxa ay ka dalbadeen onlineka ama internetka maaragta suuqyada lagu kala iibsado waxay ka dalbadeen hadiyad oo ah maaragtay bombile
ama alaab alaabe oo diyaarad ah inay u iibiyaan wiil yar oo lix sano jir ah oo maaragtay uu dhalay qof ay saaxiibo yihiin waa gartay marka hadiyadyaa timid hadiyadda waxay ku imaanaysay boostada waddankan ee la yirahdo u b s in gurigooda loogu keenay gurigiyay timid hadiyaddii aadaa loo sugayey waxaa la filayey in maaragtay wiilka laga farxiyo marka aabbihiia wacay hooyadii iyo wiilkii ay dhaleen maaragtay cidda ay saaxiibada ahaayeen qolkaa la isugu yimid wuxuu yidhi aabbihii waxaan jeclahay inaan idinku horfuro oo wiilka arko marka meesha la filaya caashaay in uu kasoo baxo ama ay kasoo baxdo diyaaradii alaab alaabeeda ahayd ama bobilada ahayd ee lalahaa cunugan maaragtay saaxiibkii in uu dhalay si kadis ah looga farxiyo ha waxa mar uun soo baxay qori hub culus oo maaragtay oo qalabkiisa oo dhan ay u dhan yihiin oo rasaastiisi wata oo maaragtay booshkii adduunkii dhan wata
aad iyo aad talow qoyska talow qoyska ma is yidhaahdeen cunugan yar xaggee dagaalka loogu wadaa cunug yara aabihii go-aanka ugu horreeyay uu gaaro waxay ahayd in uu la orday canug yara intuu la ordi lahaa hubka canugii horta marka hore qolka ka bixiyey isla markii hooyadiiyaa soo booday iyadana wixii ugu horreeyey oo ay samaysay waxay ahayd booliskii wacday aabihiina wuxuu la cararay ilmihii yaraa oo iyadana booliskii bay wacday si uusan u argixin hana laga soo gaaro hana laga soo gaaro booliskiyaa la wacay booliskiyaa yimid booliskiyaa hubka la wareegay maaragta warkan oo lagu qorayo wakaaladda wararka maraykanka ee a p waxa ay daba gashay boostadii soo dirtay alaabtan oo waxa ay ahayd faraceeda atlanta magaalada atlanta ee gobolka georgia waxay u sheegeen in ay sharci u haystaan in mararka qaarkood hubka sharciga ah ay u diraan dadka ay rabaan marka caashaay waxay isku difaacday maaragtay boostada u b s in ay sharci u haysato mararka qaar in ay dadka macaamiisheeda ah marka ay hub iyo waxyaabaha khatarta ah ay rabaan inay u dirto ama iyaga ay dirsadaan in marka hore ay hubiso hubkan inuu yahay hub sharci ah iyo wax walba oo khatar ah marka waxay dhaheen waan ognahay baaritaan ayaana samayn doonaa marka hubka qof baa lahaa miya oo dalbaday oo loo wadayba in loogu geeyo gurigiisa ha sida maaragtay wakaaladda wararka a b ay sheegayso qof degan gobolka arizona oo aanan magaciisa la carabaabin ayaa leh hubka laakiin sheekada xiisaha leh ayaa ah in qoys iibsanayay qalab ilmaha lagu ciyaarsiiyo baakadii ay ka filayeen inay kasoo baxaan waxyaabahaasi in hub uga soo baxo oo waxyaab leh waxay islahaayeen diyaaradda yaroo cunugan uu ku cayaaro markay soo baxdaba wow cunug yaraa uu ku farxo aad in cunuggii lala cararaa ka dhacda booliskana loo yeero loo yeero ha waa sheeka la yaab leh aad baa maasan tahay nuur adigaa mudan
ah dhegaystayaal waxaan dhowr daqiiqo isaga kiinbaxaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah sheekada abaalmarin jacayl ee toddobaadyadii lasoo dhaafay aad barnaamijkan ku maqlayseen qoyste dhool waxaa soo raadisay markii ay dhowr maalmood iskuulkii iman weysay saaxiibteed jamiila waxayna tagtay gurigii arooskeedu ka dhacay ee ay ku ogeyd markii ay qolkeedii oo xidhan aragtay ayay gabar barsada fadhisay weydiisay oo ku tiri walaalay dhool xaggay aaday waatan oo qolkeedii waa xidhan yahay gabadhii waxay u sheegtay jamiila in saaxiibteed waa hore la furay islamarkaana uu hilowle mid kala guursan rabo jamiila intay warkaas rumaysan weysay ayay gurigii ka soo baxday iyadoon hadal dambe u celin naagtii warka u sheegaysay waxayna mooday in gabadha maskaxda lagaga jiro waxayna toos u aaday gurigii reer owgeedi oo ay dhool joogtay jamiila markay timid gurigii reer owgeedi waxaa loo geeyey dhool oo meel daaqad hoosteeda iska jiifta fikirna dillooday waxayna hadal uga bilowday iyadoo fiigsan dhoolay waxaan tegey gurigii aad ku aqal gashay waxaan ku weydiiyey gabarh guriga joogtay oo aan u malaynayo inay xanuunsanayd waxayna ii sheegtay in hilowle ku furay ee ma run baa warkaasi mise waa been dhool oo hadalku dirqi kaga soo baxaya baa tidhi jamiilay warkaasi waa jiraa intay sidii masla cariyey isduuduubtay alla ciribtaa go'day naaninku xumaa oo goormuu durba ku furay bil keliya ayaadba isqabteene intay madaxa gacanta ka saartay bay tidhi laakiinse wallay anigu eed ma lihi oo waataan horay kuu lahaa ninkani waa maseerow kollay aniga i eersan maysid ma wax kalaad isku qabateen mise waa intii aan kuu sheegay ayay jamiila weydiisay dhool waxay u sheegtay jamiila in wax kasta oo dhaca ay qoraal rabbi yihiin islamarkaana aanay waxba isciilkaambiyin arrintuna ay ahayd shaki sidii horayba ay u ogeyd xaafaddii oo dhan dhowr maalmood sheeko aan dhool iyo furriinkeeda ahayn lagama hayn ilaa markii dambe ardaydii ay isku fasalka ahaayeen ogaadeen qaar baana yidhi oo in la guursadayba ma aanan maqale goormaa durbe la furay dhool oo isla hadlaysa subaxdii dambe dhafooradeeduna god ka soo jeedaan baa waxaa soo dul istaagtay haweeya markaasay ku tidhi dhoolay saaka waxaan ku geynayaa xarunta xanaanada hooyada iyo dhallaanka m c h ka inoo dhow si uur lagaaga soo baaro ee kac oo quraaco dhool si niyad jab ah ayay ku raacday hooyadeed markii la geeyey xaruntii caafimaadka waxaa laga qaaday kaadi waxaana la yidhi in yar sug jawaabta miis dheer oo meel yiillay bay ku wada fadhiisteen jawaabtii markay soo baxdayna kalkaalisadii shaqada ku jirtay oo gacanta ku sidabaa u timid oo u sheegtay inay dhool leedahay uur bil iyo bar ah dhool kamay nixin oo waa ilmaheedii ugu horreeyey kumana farxin oo waxay la yaabanayd ayaan darrida ku habsatay nolosheedii owgeeddii intuu cimaamadiisii caddeed madaxa saartay ayuu goor duhura u werweray gurigii xaaji xasan owgeeddii markii uu tegey gurigii reer xaaji xasan waxa uu la kulmay oo soo dhowaysay binti walow aysan weli isbaranin oo arooskii iyo furriinkiiba labaduba degdeg u dhaceen hase yeeshee awgeeddii wuxuu u sheegay binti sabriye inuu dhool aabbaheed yahay sidaa awgeedna uu rabo inuu arko xaaji xasan xaajiyaddii intay tidhi bannaanka ku sug oo dhaqaaqday bay gudaha gashay odaygeedii oo hurdayay ayay soo kicisay iyadoo leh xaaji toos oday baa ku doonayee xaaji xasan intuu hurdadii ka toosay ayuu bannaanka guriga u soo baxay isagoo shukumaan yar garbaha ku wata wuxuu arkay owgeeddi oo aqalka dhinaciisa taagan intuu salaamay oo gacan qaaday buu ku yidhi owgeeddiyow maanta maxaad iigu timid owgeeddi wuxuu u sheegay xaaji xasan inuu doonayo in wiilka iyo gabadha la isku celiyo si aan reerku u dumin xaaji xasan wuxuu si cad oon gabasho lahayn ugu sheegay owgeeddi inaanu inankiisa hilowle isagu ku qasbi karin inuu ka noqdo arrinta furriinka oo xitaa diiniyan ayan bannaanayn in naagta haddii saddex dalqadood hal mar la siiyo in lagu noqdo ilaa uu nin kale soo guursado owgeeddii markii uu arkay sida uu xaaji xasan inankiisa ugu hiilinayo iyo xaqdarrida meesha ka socota quus buu kala soo noqday intii uu sii socday in la eg buu soo socday iriddii aqalkiisa markii uu isi soo taagay qolka midig iriddiisa bannaanka xigta ayay ishiisu u gudubtay wuxuu arkay dhool oo kursi gaaban ku fadhisay intuu gurigii soo galay buu iyadii ag fadhiistay iyadu waxay rajo ka qabtay in hilowlo dib loogu celin doono rajadaase alla ma aqbalin dhoolay aabba i dhegayso aabbaheed oo soo dhinac fadhiistay baa ku yidhi waxaan kuu sheegayaa ninkii ku furay waalidkii waan u tegey balse waxaan kala kulmay waxaanan ka filayn oon soomaali dhaqankeed ahayn haddase waxaan kuu sheegayaa ninkaasi kuuma soo socdee wixii meher ah ee aad ku heshiiseen ka doona hilowle haweenye oo iyana goobta soo fadhiisatay ayaa markii ay owgeeddi hadalladiisa dhegaysatay u hollatay oo damacday inay dhool la hadasho niyaddana u dhisto si ay ugu samirto dhibta haysata hase yeeshee waxay aragtay gabadheedii oo indheheeda ilma ka qubanayso markaas bay iyana naxdin la jiriracootay oo dareenkeedii isbeddelay sidaas bayna ku kala hagoogteen dhool iyo hilowle intii ay uurka lahayd bishiiba hal mar ayay xanaanada tegi jirtay xaaladdeeda caafimaad si gaara bay ula socon jirtay dhool waxay muddo dheer naawilaysay nolol aayatiin leh balse way ka sambirirxatay oo uma ay noqon siday rabtay aaqirkii dhool waxaa soo food saartay nolol adag oo ayan ka bixi karayn hilowlana awalba biil ma siin jirin oo waatuu hilfaha u laabay dhowl oo geedi sagaal bilood kadib waxay umushay gabar ay u bixisay basra markay afartanka ka baxday ayay shaqo raadis bilowday inkastoo aanay lahayn aqoon ay qayrkeed kula tartanto hase yeeshee waxay lahayd han iyo himilo aabbaheed owgeedina beryahaas baaba laga ceeriyey shaqadii warshadda caanaha oo wuxuu ka mid noqday tobaneeyo shaqaale oo shaqada laga joojiyey wax soo saarkii warshadda oo yaraaday darteed sidaa darteed dhool waxay isbidday awood ay ku shaqaysan karto waxaa dhacday inay dhool maalin u tagtay islaan eedda u ah oo xaali la yidhaahdo oo guriga hooyooyinka hortiisa dhanka qorax ka soo bax shaah ku karin jirtay oo shaqana weydiisato xaali markay aragtay dhibta iyo diibta ka muuqata dhool way ka uur xumaatay aad bayna u xog waraysatay dhool dhibaatadii soo martay ayay mid mid ugu sheegtay wax waliba siday u dhaceen bay ugu tabisay iyadoo si u arag xun xaali markay dhagaysatay sheekadii dhool layaa mooye wax kale ugama kordhin dhool intii ay xaali maqaaxida la joogtay waxay si hoose u eegaysay kirriga sheeha lagu kariyo iyo meelaha alaabada kala taallo si haddii shaqo laga siiyo maqaaxida ay hadhow ula qabsato hawsha xaali ugu dambaystii waxay siisay dhowl owgeedi shaqo gelinka dambe ah bacdamaa ay gabar kale subaxii u shaqayn jirtay dhool sidan baaba u fiicnayd sababtoo ah gelinka hore dugsiga sare ee maxamuud axmed cali ayay dhigan jirtay dani waa seeta eh dhool waxay shaaha ku iibin jirtay gelinka dambe maalintii maqaaxida xaali ku lahayd guriga hooyooyinka hortiisa halkaas oo ay kala soo bixi jirtay nolol maalmeedka qoyskooda haddaba markii uu hilowla furay dhool guurkoodaas oo u muuqday sidii hilaaca inkastoo lagu hungoobay misena waxay go'aan ku gaartay kuna ducaysatay inayan nin dambe u dhowaan dhibtiisa inanteeda yar ee basrana iska korsato waayo waxay ku guuldarraysatay guurkeedii ugu horreeyey nolosheeda hase ahaatee ducadaas alla ma aqbalin aad iyaad u mahadsan tahay qoysteeh weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan toddobaadkii hore barnaamijkan caweyska washington idinku soo gudbiyey waraysi aan la yeeshay fanaanka axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaano axmed zaki oo heesaha casriga ah ee uu qaadana aan qaar idinka maqashiiyey caawana waxa uu axmed zaki inoogu bilaabayaa heesta maiki daari axmed zakiyo bal horta heesta magaceeda maxaa loola jeedaa kolley waa daminki daar dee af soomaaligeena una waxaa la yidhaha af soomaaliga waxaa la yidhahdaa baa la yidhi afkan soomaaliga ee caadiga waxaa la yidhaha baa la yidhi maxaa tiri afkan kale afkan kalena waxaa la yidhahdaa may iyo maxaa tiri bu af soomaaliga gebidiisuba yahay baa la yidhi hadda waxaan ka baqayaa inuu xaalku raaco markaad tirahdo af soomaaliga caadiga ah markaad tirahdo waa maxaa tiri kii kale mid caadi iyo mid aan caadi ahayn miyaa jira me afka afkan wada naqaano amiinkaan ku hadlayaan ka wadaa marka waa mayga iyo maxaa tiriga ha waa may iyo maxaa tiri baa la kala yidhahdaa marka keemaa caadi iyo keemaan caadi ahayn Een-
waad su-aal taagan ma- sooma labadaba caadi ba afkeeni labadaba afka dadkeena baa ku hadlaa waaya Een, waaya waaya intaas waa iska wa- kaftankii mayka daari igu dhufo een, in- waxo- inta hore waa een, af soomaaliga kale weeyaan marka waxay odhanay waxay leedahay milicsiga indhaha quruxda maankayga deeqede mixibada kalgacalkaaga naftu kaa maqsuude madameeday munameeday ka maarmi waaye hey madameeday munameeday meeshii ma joogte makidare muna makidare aan maako maarmaw hey makidare muna makidare meeli mabarogne maliniyahabe enkii meeshii aad joogtaba minid kama maqna ado waan kugu dulmeere madameeday munameeday ka maarmi waaye hey madameeday munameeday meeshii ma joogte makidare muna makidare aan maako maarmaw hey makidare muna makidare meeli mabarogne
mixibada kalgacalkaaga naftu ka maqsuude milicsiga indhaha quruxda maankayga deeqade mixibada kalgacalkaaga naftu ka maqsuude medemeeday munameeday ka maarmi waaye hey medemeeday munameeday meeshii ma joogte maykadaari muna maykadaari aan maako ma arimaw hey maykadaari muna maykadaari meeli mabaroobne muujado jacayla dhex muquuraya mool baan dhex gelayo micin baan u baahne muujado jacayl baan dhex muquuraya mool baan dhex gelayo micin baan u baahne medameeday munameeday ka maarmi waaye hey medameeday munameeday meeshii ma joogte makidare muna makidare aan maanko ma arimaw hey makidare muna makidare meeli mabarogne maliniya habeenkii meeshii aad joogtaba minid kama maqnaado waan kugu dulmeere maliniya habeenkii meeshii aad joogtaba minid kama maqnaado waan kugu dulmeere medameeday munameeday ka maarmi waaye hey medameeday munameeday meeshii ma joogte makidare muna makidare alla komari mau hey makidare muna makidare meli mabarogni mede mede muna mede kamar mi wae hey mede mede muna mede meshi machokte makidare muna makidare alla komari mau hey makidare muna makidare meli mabarogni
ya waaw meeshii lagu ballamaa la iska waaye meeshii baa laga waayay maxaa marka dambe lakiwan helaya way imanaya soo xeedanaysa waa ninkan ne waan joogay maxaa ka khaldan waxba ima daarin maxaa xuli ma daarin waan joogay bay leedahay waa tahay aad baad umahadsan tahay axmed sinka heesta laakiin laxankeed waxaad moodaa inuu laxan soomaaliya ka yara fog yahay marka saas wuu ka fog yahay macal muusiga waxaa tumay macalinkii muusiga sheego bashaar baa tumay laxanka isagaa leh siduu u tumayana waa la yaabayba haye marka ma qoobka ciyaara loogu talagalay qoobka ciyaaran caadi ahan weeyaan weliba haye marka goobaha Em.
goobaha bulshada isugu timaado oo kale sida xafladaha aroosyada oo kale goobaha laysaga badadaashado heestaasoo kale markaad ka qaaddo wala Masraxa wallahi ka waran.
qaata maayo dadka iyagaaba may ki daaray may ki daari baanu doonaynaa may ki daaray waa ruxantaa way ruxdaa wallahi dadka iyaga caasha iyaga i weydiiya Een, may ki daaray may ki daaray anigoo weli aan aan heesta aan gaarin oo kii kala waday may ki daaray dadinta isoo qoraan warqado ama ay Ha kuu eh, eh, soo halka ay qadimaya igu soo qayliyaan muddadan afarta sano iyo dheeriga ee fankaad ku jirto axmed zakiyo waxaad ka warantaa meelaha marka ku dhawaad waxaad ka warantaa marka tirada heesaha aad qaaday dib ma u fiiriso intay leeyihiin
caashay hadda dib u firi doonaa hadda dib u tiri doonaa laakiin garan maayo walaalo waa waa waa badan yihiin wallahi inaanan tiradooda garanay caashaay waxaan jecelahay caashaay horta intaanan masayr qaadin ha inaan iy- daaw- in, uh, um, um, maxaan ku dhaha bulshada inaan usoo xulo hees la yidhaha booqasha jirta booqashaa jirta ha waa hees la garta yidhaha booqasho ha marka soomaali intii ay degi jirtay oo dhan hees maraysa oo ciyaaruhu kala duwan eh, kala duwan leh oo hal iyadoo hal heesa een, ciyaartu eh, shiribkii goobilihii saylicigii dhaantadii intaba noqonaysa ciyaar dhaqameedkii oo dhan baa ku jiraan leedahay ayaa ku jira midda labaad mid wal way isbedelaysa haddaan waxoogaa kaaga yaro qaado haye bal in yar
dhulkeeni dhulkeeni dhulkeeni ballaadhna baaxadiisu weynay waanigii ka baade booqorow inabadgeeye boorama hargeysiyo hargeysiyo balli gubadla iyo sheekh beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera buuhoodla iyo hawd baran aynu gaadhno gaadhno dhaaraynu gaadhnay gaadhno barta barta laasacaanood hoosaaso iyo bari garowaha ku balnaban ceel buur ku yaaliyo cabudwaaq budeediyo gurceel habaalmarin habaalmarin cadaado habaalmarin heley heley heley way wayaabaa heley heley wa banaadir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcade berihii afkooya iyo allooya bidhansada bay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga beledweynta caanka iyo dhulkeennii dhulkeennii dhulkeennii ballaarna baaxaddiis weynay waanigii ka bahade oo qorow i nabadgeeye boorama hargeysiyo hargeysiyo balli kubadla iyo sheer beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera boohoodla iyo haw baran aynu gaadhno gaadhno dhaaraynu gaadhne gaadhne boorama hargeysiyo hargeysiyo balli kubadla iyo sheer beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera buuhoodla iyo haw baran aynu gaadhno gaadhno dhaaraynu gaadhne gaadhne barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garowaha ku ballaban boosaaso iyo bari garowaha ku ballaban barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garowaha ku ballaban boosaaso iyo bari garowaha ku ballaban ceel buur ku yaaliyo cabudwaaq bu'deediyo gurceel habalmarin habalmarin cadaado habalmarin ceel buur ku yaaliyo jawhari bu'deediyo ceel dheer habaalmarin habaalmarin ceel baraaf habaalmarin heley heley heley waya wayaabaa heley heley wa heley heley heley waya wayaabaa heley shiir iyo xamaar iyo qondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo allowya bidhansadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga baladuwaytacaka iyo bulaabudiya balbay mataba banaadir iyo xamaar iyo daylici baa gelaya aad bay badan tahay yaa sameeya heestaas waaba hees isku dhacayse heestaas waa hees keliya oo de- soomaali oo dhan wada qanacsa weeyaan hay Taa waxaa sameeyey een, abwaan een, dareeriye la yidhaahdo oo reer maraykan ah waaw marka booqasha loo bixiyey eh, sida muuqata waaba Booqash, dhulkiba haa, saas dhulkeenii- cagta loo marinayo dhulkeenii ba- dhul- dhulkeenii ballaadha baaxadiisu weyneed waa aniga ka baaday boqor uu nabadgeel u leeyay wuu ducaysanaya
agobile gobilo guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa intaan mar kale kulmayno haddii aan laydmo waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dheero lo bogay gedo baa la hedayo baled xaawa iyo lug maydhaba bartankeeda iyo bardaaro oo baxad wey insooriyo bura kabo markaanu boqolo oo ay hoobalayo ay hoobalayo kala baydh wajaaliyo biilicdi jabutiyo ay hoobalayo ay hoobalayo qorxay bankeediyo allowya jigjigaay nabad kugu fariista